waa mahadsan tahay magacaygu waa khaleey dharyarta ku nool degmada jamaame wallaahi ilaahay mahaddiisa waan dadaalnay shalay ilaa xalay maanta saacaddu markay ee toban saac iyo wax la jiro iyo labaatan meydka waan helnay waan faraxsannahay waan soo dhoweynay walaalkeenna cabdi waan helnay meydkiisa waxaan hawada salaan u dirayaa tacsiye ah ehelkiisa iyo qaraabadiisa walaalkan oo saaxiibkaana ah naga geeriyooday shahiidkiisa allah ka aqbalo haddana insha allah weli dagaagaan dhex taaganahay dhammaan dadweynaha aad bay isu soo bixeen degmada jamaaman rag dumar dhammaan dagaag waa laisku imaaday markaan meedka ana shucuurtayda haddaan ka hadlay dareenkeyga aad baan u naxnay hadda laakiin waan qabownay maadaama walaalkaan as ahay shahiidka allah ka aqbalo hadda saana ibrasinays dagaagaan dhex taaganahay hadda meedkii ayaan baabuurka sii saaraynaa hadda dhammaantaan insha allah waxaan u soconnahay aan ujahannahay degmada jamaame gurigiisa ayaan geenaynaa insha allah dhammaan dadku waxaan leeyahay ay isdejiyaan waxaan wax qoran waay laakiin shalay ilaa xalay dhammaan xalay waaga ayaa noo barya dagaagaan dhex taagneen haddana walaalka waan helnay waayahay xilligan la helay ka warran meeq saac ayay ku beegnay toban saac iyo waxaan leeyahay labaatan iyo meelahaas ayay ahayd sababtoo ah raja ayaan sugeynay hadda gadiga waxaan taaganahay dagaaga waxaan taaganahay baambile ninka yaqaano ama ninka kaseen waxaan leeyahay dagaaga aan taaganahay waa baambile asiga kow een weeshan webiga waxas dawaalaya cusmaamoto ha dagaaga kale aan taaganahay oo baambile ah waxaan wax qoran weeyaan haddana walaalka waan helnay waaya qaley waxaa la odhan karaa soomaha reer jamaam oo idil waa isku soo baxeen shalay ilaa maanta waan idinla joognay in kaalfuqaan ahaan dadku aad bay u badnaayeen saacadba saacadda ka dambaysa waa ay soo kordhayeen haa reer jamaame ninkan waa nin caan ah dhallinyaro ah bulshaduna caan buu ka yahay taas waxaan leeyahay shalay ilaa xalay rag iyo dumar dhammaan dadku waa soo qurxulan taas taas waxa oo su'aal ah ninkan waa nin la yaqaano oo habartiisa waa la yaqaanaa walaalihiisaa la yaqaanaa waa nin macrifa waa nin degmada jamaama ku dhashtay anigoo qalay ah shalay ilaa hadda ayaan dhex taaganahay dagaaga taas hadda waan soo dhaweynayaa jiidka allah ka aqbalo taasaan leeyahay waa mahadsantiin aad baad maasantahay kaas wuxuu ahaa qaley oo ka mid ah dadka ku nool magaalada jamaama ee webiga aan kula kulmay sidoo kale waxaa la kulmay dad shalay ilaa iyo saacaddan aan idin hadlayo oo toban saac lasii dhaafayo halkan joogay waxaa ka mid ah walaalkan iga hor muuqda oo cali la yidhaahdo oo shalayna ila hadlay caliyow in sida ii muuqata in wiilka shalay in webiga ku dhacay waa la helay oo waan u jeeday waan arki karayey sidee lagu helay bal tafaasiil naga sii caliyow maasha allah ilaahay mahaddiisaa lagu helay juhdi badan iyo juhdi aan ku bixinnay alxaasil meeshii aan ku timinaadayna ayuu ka soo baxe saacadda sidii aan isku sheegnayn micnaha uu soo baxe alxamdulilah ilaah baa mahadle lafihii wan heesanaa marka jasaaka allahu khayr khayrul jasaa waa ku salaamayaa khayr badan maxaa u soo jeedinaysaa marka dadka ku nool jamaama gaar ahaan dhallinyarada oo xillidan oo kale webiga aad ugu badan shalayna fariin waa dirtay haddana way u jeedaan oo dhallinyaro badan oo iga hor muuqda way arkayaan wiilka shalay geeriyooday maxaad u soo jeedinaysaa aniga hadda waxaan u soo jeedinayaa ilmaha yaryar oo ku nool dooxada jubbada hoose oo webiyada ku yaalo waa inay ka faga jugnaadaan hooyooyinka iyo aabbooyinka inay la socdaan macalinkana in lagula kaashto cunugo saacadihii uu fursad leeyahay sida khamiista iyo jumcadii inuu kala xisaabtamo waayahay dadka ayaan weli ku dhex jiraa waxaa iga hor muuqda xasan nuur oo saacadii lasoo dhaafay maanta halkan joogay xasanow tafaasiil naga sii bal maanta ka waran wiilka la helay meedkiisa iyo halkan waxaan u joognay bismillaahi horta waxa waaye annaga waxaan nahay dad muslimiin ah siiba haddeen degmada jamaame waxay caan ku tahay isku gargaaridda dhinaca guurka iyo geerida waxaad arkaysaa maanta shalay ilaa xalay ilaa maanta lama nasan magaalada marba meel loo cararo cid meel u cararto alxamdulilah maanta toban saac iyo labaatan ilaayo meedkii soo sahlay marka waxaan leenahay midda koowaad waxaa waaye asaga samri iimaan allah naga siiyo asagana jannada firdowsad allah ka waraabiyo jama bashishel sizagulo jero nechiros dafalamomto himsunos sinramomto saachen rawanusu simbwira mamazi yakwatendirevino fantashur filard khaalid khaalid wiilka geeriyooda ka waran ma taqaanay haa saaxiibkeyga saaxiibtii khaalid si gaar ah carruurta webigu waad ku badantihiin xilidaan oo kale saaxiibkiina waad aragteen shaluu ku geeriyooda maantaa la helay maxaad u soo jeedinaysaa dhallinyarada in adoo kale ah maxaa ku leedahay dhallinyara ani camal haddii wii mar dambe ay imaanin هيلي محمود أحمد haye waxaan joogaa degmada jamaamo jubbada hoose joogaa haye haye baambila wiil oo shalay oo saaxiibkana webiga ku dhacay hadda sagaal saca helnay meedkiisa ilaahay lafiisa ilaahay waa na tursay haye jannada firdows ilaahay Haye.
geeyo saasaan dhalan u ducin lehen maxaa u soo jeedinaysaa carruurta carruurta waxaan dhahalay webiyaha la isku imaanan dambo tusaal qaada hadda oo cabdi
fariinta u dir lahaa waxaan nahay wowiyaha la iska dhaafo waalidiintii amarka qaata xaafadda la iska joogo masaajidka xaafadda iyo dugsiga madarasaska la la aado waayahay in guriga ayaan joognaa ee wiilka yaraa cabdifaruurow dadka deegaanka ayaan wareysan doonaa insha allah waxaa naga hor muuqda mid ka mid ah dadka halkan yimid magaca aw cabdiraxmaan ayaa lidhahaa halkan waxaa ka jiro wiil ayaa wawii ku shiiday meedkiis hadda ayaa lasoo helay shalay dhanan waa ilaa ilaa xal ilaa maanta dhanaa la doonay ilaa hadda noo sahlay hadda ayaan soo helnay maasha allah waa keenaa maamulka waxaan leenahay waa maamulka jiro waaye waxaan rabnaa inay wawii wiilasha nooga ilaaliyaan ay ka qabtaan xaraaso mas-uul ayaa ka saaran amniga waxaan aaldardaarmaynaa in aad iyo aad ninkii loo soo arko inay xiraan taas ayaan leenahay waxaan nahay waalidiin ilma ayaan dhalnay wawii aadaan waxaan aan u baahannahay in wiilashaas la xafido maalin walba iyo haween kasto inayna xafidaan wawigaas xaraas lahay ay tagaan maxaa yeelay khatarta ayaa badan ilmihii war maqlaayaan waxaan maamulka aad iyo aad ugu boorinaynaa in wabi xoog ay saaraan ninkii lagu soo arko in la xiraan jecelnahay maasha allah alxamdu lilah aladii hadaana ma kunaa linahtadii loona hadaana lah ilaahba mahad iska leh wadadan waa loo socdaa waxaana arkaysa waa deegaankii rajamaamo oo tiiraanyo iyo murugo inta la imaadeen walaalkooda wiilkooda meeshan ku geeriyoo shalay biyaha ku dhaca hadda laga soo saaray insha allah waxaan leenahay asagana qabrigiisa allah waasiciyo cidda uu ka tagana sabr iyo ma allah ka siiyo walaalihii soo tagana ilaahayna ajra aga xisa cunuga aad adeegiisa ugu maqantaa ama hungurigiisa aad raadinaysa adigu ma waardiin kartid insha allah ayagana waxaan leenahay inay dadaalaan oo xaraase ay ka qabtaan oo kay ku arkaan oo meesha kusoo xiraan cid agaada u imaanaysa ma jirto iyaga maamulkii ah ilaahna u wala saar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغيعي ومعلن عاصم وجوي دقمة الجمام waxaan leeyahay muslimiinta dhammaan waxaan ugu digayaa khaasatan ee, dadka wowiga ka ag dhow iyo jamaame oo hadda cunuga oo walaalkeena ama waxaan leenahay reer jamaam inay macnaha wowi ay ka taxdiir badan inay ka qabaan waxaa kaloo u sheegaynaa walaayadan ayadana inay xoog ay ka qaadato oo in badan waardiye badan adag inay saarto waan dhuwahay anigoo ah haashim bakar cabdi ninka geeriyood macnaha saaxiib dhabtaan ehnay Ee, waxaan leenahay dadka laga karlaacsan webiga inay iska dhaafaan ilaahay ka baqaan oo waxbarashadooda ay ku mashquulaan saasaan leenahay waxaa ku taqaana saaxiibka in badanna isla soo baashaalnay waqtaan isla soo qaadanay laakiin hadda wuu ifogyahay goorma kuu war dambeysay markaad og- waxay ugu dambeysay maalintii sidaas uu baxay wowgi nabix beeraa ku wadaa wii markaas wii dheh markaas ay ugu dambeysay xasan xuseen xasan aniga xiligaas ku dhacay goor goortaas ku dhacay warkama hayne laakiin soo bixitaankiisa ayaan war aan ka hay alxamdulilah xili ay ku beegan tahay sagaal saaciib barkii ah, alxamdulilah soo soo fooce xiligaas id ballaankan u soo bixin alxamdu dadkeed oo marada geb aan ku siiyey marada ku daboolan ka mid ahay si fiican maxaa kaaga muuqda maasha allah wax barar weyn kama muuqanin alxamdulilah haddana asiteenkiisa ayaan ku guda jirnaa cabdi cali aana kulmay oo shalna aan wareystay cabdiyow in tafaasiil naga sii bal maanta in wiilkan waa la helay ilaah subxana tacaala ku mahadsan shalay iyo maanta maxaa farka ku dhexaysa horta inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun wax qoto walba wax walba ay qoran yihiin walaalka ilaahi subxaana watacaala shahaadiis allah ka aqbalo aamiin Een, walaalka maanta waa la helay toban saac iyo eh, afartan meelaas may ahayd ma ogi ayaa la helay alxamdulilah ilahan ku mahadinana ku shukrinaynaa nolol iyo geero ku mahayninbo maanta ilaah subxaana watacaala noo soo geliyey aan helnay alxamdulilah wax kale aan leenahay ma jiro wallahi in badan ayaa lagu caawiyey alxamdulilah aan leeyahay walaalahii darjamam ah si aad bay i caawiyeen alxamdulilah ana oo sabray oo ka sabray oo ilmihii dabaale ay noogeen aan dhahanay oo ilaahay meesha ilaahay ka soo bixiya iska soo bixi doonaa anoo samray oo soo baxay alxamdulilah markaan arkayn waa ilaahi subxaana watacaala u mahad celiyey gabagabadii maxaa soo jeedinaysaa Da- ileen waad dareemi kartaa wixii dhacay mogtahay waxaana way soo noqnoqdeen oo dhowr jeer waxaa la ii sheegay in webiga caruur uu qaaday maxaa soo jeedinaysaa taliyo tusaale maamulka waxaan leeyahay ha ka celiyaan webiga cayaalka soo gelayo ha ka celiyaan wax kale aan leeyahay kale male insha allahu tacaala xoog badan ha la saaro ilmaha caruurta walaaldiinta oo dhaleen insha allahu tacaala ilmahooda ka adkaadaan maanta ana sidii oo welwel u gale ayaa welwel u geli doontiin waxaan leeyahay ilmaha laga celiyo insha allahu tacaala